Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabatay tabobar ku saabsan xuquuqda aadanaha ee shaqada booliiska kaas oo loo qorsheeyay saraakiisha booliiska, maamulka degmada iyo ururada bulshada rayidka. Furitaanka tababarka waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maamulka gobolka Baay iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Amniga Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Maxamed Yaasiin ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka tababarkan.
Inaan qaadano ama ka faa'iidaysano tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqul insaanka ama xuquuqul aadanaha oo muhiim u ah howl maalmeedkeenna haddii ahaan lahayd ciidanka booliiska dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo guud ahaan dadka koonfur galbeed oo halkan nagala joogaan maamulka degmada Baydhabo ururka haweenka ururka dhalinyarada iyo tiim ka socda wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed Soomaaliya tababarkan wuxuu fokus ka saarayaa si booliiska dowladda koonfur galbeed Soomaaliya u ilaalin lahaa xuquuqul aadanaha iyaga oo walba ilaalin jira at least in la xusuusiyo shuruucda caalamiga maxay ka qabtaa sharciga Soomaaliya muxuu ka qabaa ilaalinta xuquuqul insaanka muxuu ka qabaa sharciga dowladda koonfur galbeed Soomaaliya dastuurkiisa iyo xeerarka kale ee dejiyeen wasaaradaha kala duwan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo aan ognahay muhiimadda ay leedahay ilaalinta xuquuqul insaanka sidoo kale iyagana bulshada maxaa loogu baahan yahay xuquuqda sida loo ilaaliyo bulshada iyagana waajibaadaa saaran mas-uuliyaadna sidoo kale waa saaran yihiin loogu baahan yahay inay dadka kula macaamilaan kula shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha booliiska markay imaado saa idinkaba kaba hereysiin booliiska waxay lafdhawr u yihiin ilaalinta nabadgelyada bulshada ku nool degmadan baydhabo sidoo kalena gaar ahaan waa dadka ugu dhow la jaan qaadi kara la falgala habeen maalin la shaqeeya shacabka marka tababarkan focuskiisa waxaa saari doonaa marka hadduu ilaahay raa bulshada oo ururada haweenka iyo dhallinyarada iyo maamulka degmada iyo booliiska si ay u wada ilaalin karaan iyagoo wada jira xuquuqul insaanka booliiska naftarkiisa xaq uu leeyahay qofka shacabka ee booliiska xuquuqdiisa u ilaalina qofka booliiska sarkaalka markaa shaqeynayo ama askariga markaa shaqeynayo shacabka sidoo kale xuquuqdiisa oo u ilaalinaya se nidaamada caalamiga maxay ka qabaan universal declaration waxyaala lahaa jiro shuruuc caalami ah oo soomaaliya qayb ka tahay sidoo kale sharciga waddanka guud ahaan soomaaliya shuruucda dowladda koonfur galbeed maxay ka qabtaa iyo guud ahaan sharciyaalka kale xeer nidaamiyaasha iyo dowladda koonfur galbeed ee dejisay in laga ansixiyey golayaasheeda kala duwan haddii aalayd golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ugu dambeyn madaxweynaha saxiixay shuruucdaas iyo waxyaalahaas o dhan waa laisla fiirin doonaa iyo shaqo maalmeedka see loogu dabaqi karaa ilaalinta xuquuqul insaanka tababarkan wuxuu noqon doonaa tababar iska kooban hal maalin ah idinkana waxaa laidinka rajeynaya inaad ka faa'iidaysataan dad khubro eh casharadaas bixin nala jooga hadduu ilaa hiraa casharadan marka inaad ka faa'iidaysataan markaa laabataan in sida loo dabiiqi lahay aad ka shaqeysaan marka hadduu ilaa hiraa waxyaalaha tababaradan iyo isu imaatinkan iyo diyaarinta barnaamijyadana wuxuu waxaa just loo xoojinayaa marka nidaamka shaqada booliiska sidii loo hagaajin lahaa iyo bulshada wacyigoodan in la dhiso si ay ula falgali lahaayeen hay-adaha amniga gaar ahaan booliiska oo lafdhawar u ahaa arrimahan hadduu ilaah yaraa degmadan baydhabo tababaro kala duwana hadda ka wadnaa degmooyin kale guud ahaan dowladda koonfur galbeedna saasoo kale ka rajeynayna hadduu ilah inaan saas u gaarno iyadoo la ilaalinayo nidaamka uu madaxweynaha dejiyey oo ah maamul daadejinta iyo in bulshada la gaaro mar walbana waxaa xooga saari doonaa inaan dhisno wacyiga iyo khibradda ciidanka booliiska dowladda koonfur galbeed guud ahaana hay-adaha amniga dowladda koonfur galbeed iyadoo akaabeena marka ciidanka wacyigiis le haddii la dhiso bulshadani aysan qayb ka ahayn xoogaa culeysay keenaysaa oo isla jaanqaadkii wacyiga booliiska iyo ciidanka kala duwanaaya ee dowladda iyo bulshada islama jaanqaadi karaan marka wasaaradda amniga waxay commitment qaadatay in bulshada qeybaheeda kala duwan haddii aaleed odayaasha dhaqanka haweenka culimaa diinka dhallinyarada iyo dadka barkacyaasha oo lafdhabar u ah iyagana dadka deegaankan deegaanada ku nool in iyagan wacyigooda lasoo dhiso khibradahooda laga faa'iidaysto sidoo kalena baahiyahooda iyo duruufaha ku shaqeeyaan la dhegaysto